wanaagsan halkan waa dalsan waxaad ku soo dhowaataan warka habeennimo qodobada ugu waaweyn waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in sanadka labada kun saddex iyo labaatan uu yahay sanadka ballaarinta waxbarashada carruurta iyo kordhinta tirada macalimiinta baanka federaalka ah oo guddi u magacaabay xaaladda laasacaanood madaxweynaha somalilan oo u jawaabay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo shalay ka hadlay xaaladda laasacaanood wasaaradda xanaanada oo gudaha dekedda muqdisho ka dhagax dhigtay xarumo ay ku jiraan maxjarka xoolaha ardayda iskuulka maxamuud mire ee muqdisho oo maanta dibadbax dhigay iyo caro ka dhalatay wasiir israa'iiliyiin ah oo booqday masjidka alaqsa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa talaado kowda bisha saddexaad sannada labada kun labaiyo labaatan aan idhaahdee saddexda bisha koowaad sannada labada kun saddex iyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sanadkan labada kun saddex iyo labaatan uu yahay sanadka ballaarinta waxbarashada caruurta iyo kordhinta tirada macalimiinta madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo axaddii lasoo dhaafay jeediyey khudbad uu ugu talagalay higsiga sanadka cusub ee labada kun saddex iyo labaatanka uu noqon lahaa sanad ay dowladdu u jihaysato adeeg iyo waxqabad madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sanadkan uu yahay sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurta lana kordhiyo tirada macalimiinta dadka danta yarna ay u helaan xuquuq tacliimeed iyo iskuulada gaarka loo leeyahay oo ay dadweynuhu leeyihiin
waa sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex waa sanadkii ballaarinta waxbarashada caruurteena waxaan rabnaa sanadkan inaan macalimiinta tiradooda aada u kordhino dugsiyada publica ah ee dadweynuhu leeyihin aada u kordhino oo tacliin dadka danta yarta ah ee soomaaliyeed ay helaan xuquuqda tacliimeed ee caruurtooda ay leedahay sanadkii dalkeenna uu yeelan lahaa waa sanadka ilaahay idankiis ilaahay idankiis waa sanadkii xasilooni siyaasadeed la gaari lahaa oo dastuurka meel uu gaari lahaa dhowaan ayaa bayaan ka soo baxay wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa lagu soo dhoweeyey tallaabadii baarlamaanka labada aqal ee jamhuuriyadda soomaaliya ay ku ansixiyeen miisaaniyadda sanadka labada kun saddex iyo labaatanka islamarkaana mudnaan gaar ah lagu siiyey wasaaradda waxayna kordhinta qoondadaas ay wasaaradda u hirgelinaysaa qorshayaasha horumarineed ee wasaaradda ay ka mid tahay qaadashada saddex kun oo macalin ah si kor loogu qaado tayada macalimiinta soomaaliya baarlamaanka soomaaliya ayaa guddi u magacaabay xaaladda magaalada laasacaanood ee gobolka sool maxamed deeqalf ayaa warkan sii dhammaystiraya
guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa maanta qaatay tallaabadii ugu horeysay ee ku aadan xiisadda haatan ka taagan magaalada laasacaanood sheekh aadan madoobe ayaa guddi gaara oo xildhibaanaha u magacaabay arrinta laascaanood kaasoo ka kooban toban xubnood oo ka tirsan golaha shacabka soomaaliya guddoomiyaha ayaa shaaca ka qaaday in guddiguu magacaabay uu warbixin kasoo diyaarinayo shaqaaqooyinka ka socda magaalo madaxda gobolka sool ee laascaanood sidoo kale warqad ka soo baxday xafiiska guddoomiye sheekh aadan madoobe ayaa waxaa guddiga lagu faray inuu si deg deg ay u howlgalo kadibna uu warbixintiisa dib ugu soo celiyo golaha oo ugu dambeyn go-aan ka soo saari doono xiisadda ka jirta laascaanood walaalaheen waxaan ilaahay ugu barinaynaa in ilaahay burcadda dhexdooda dhigo oo arrintaas naga dhammaato horta maaragtay dhammaystiraan maaragtay arrintaas dhammaato in rajaynaynaa marka xildhibaanada ilaa maaragtay markii kadib runtii deegaan doorashadaas ka soo jeeday aad iyo aad ay maaragtay culeyskaas warar badan nagu soo celiyeen waana ka wada hadalnay arrintaas waxaan xal u aragnay inaan u saarno guddi macquul ah oo talebixin ka keeno marka taladii guddigaas noo keeno baarlamaanka marka golaha marka taas ku tala qaataan wixaan alagmahaas aan ka qaban karno oo aan walaalaheen tari karno dib u heshiisyada ka tari karno oo nooc kasta aan u qaban karno in aan guddigaas u xil saarno guddiga laga sugo xildhibaanada si gaara dhaqtaabanaysana taas inayna la qaataan tan taas aydan ka codsanayna xildhibaanada sharafta leh go-aankaas xildhibaanada sharafta leh inaan qaadano aniga mid uga habboon taas aan arkaa inaad nala qaadatiin aan rabaa khaasantan weliba xildhibaanada deegaanka soo jeedo daran waa hadleen marka qodobkaas guddi aan u magacaabaynaa arrintaas ma isla qaadanay walaali xildhibaanada sharafta leh aad aadaad u mahadsan tihiin waa ku siin doonaa isugiya xildhibaan sharafta leh qodobkaas waa muhiim dood inta keliya waxaa kaga habboon inaan maaragtay si cilmiyaysan u galno si mas-uuliyad aan u galno
dowladda federaalk soomaaliya ayaa horay u cambaaraysay rabshadaha ka socda laascaanood kuwaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad badan oo rayid ah xaaladda magaalada ayaa kacsaneyd maalmahan iyadoo ay socdeen banaanbaxyo daba socda dil toddobaadkii hore loo geystay mid ka mid ahi siyaasiyiinta deegaanka qulqulitooyinkaasi ayaa sidoo kale keenay inay rasaas ay adeegsadaan ciidamada somalilan kaasoo la xaqiijiyey inay ku dhinteen labaatan qof dhaawacana tobannaan kale uu yahay kacdoonka shacab ee reer laascaanood ayaa galay maalintii tobanaad waxayna ciidamada somalilan ay weli isku dayayaan inay awood ku joojiyaan kacdoonkaasi dhanka kale waxaa isi sii taraya baaqyada ku aadan in la qaboojiyo xiisadda laascaanood ayaa iska soo dabadhacaysa balse sida muuqata somalilan waxay ka dhega fureysanaysaa arrimahaas oo dhami si kastaba magaaladan waxaa ku soo noqnoqday dilalka kooxaha aan la garanaynin ay geystaan waxaana la beegsadaa dadka haldoorka u ah bulshada reer laascaanood maxamed cusmaan cali maxamde kalfa warbaahinta dalsan muqdisho
isla wararka laasacaanood ayaan ku jirnaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta hargeysa shir jiraa'id ku qabtay isaga iyo guddoomiyaha golaha guurtida somalilan ayaa u jawaabay madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo isna shalay garowe shir jiraa'id ku qabtay madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sheegay in uu dagaal labada dhinacba xal u ahayn balse uu sheegay in siciid deni uu dagaalkaas iclaamiyey haddii ay puntland dagaal kusoo qaado laasacaanood ay iyadu ku jabi doonto oo siduu hadalka u yidhi
waxaa hadlay oo dagaal iclaamiyey madaxweynaha puntland iyo ku-xigeenkiisa maanta kollaba lagama filay inay puntland dagaal ku iclaamso somaliland waan soo weeraran dhibaatooyin badan baa labadeena ayna haysta maanta annagu waxaan u taaganay nabad iyo jaar wanaag waxaananu leenahay dagaal lagama faa'iide ka joog haddiise aad ka fursan weydo ood weerarkaa soo qaadana wixii adkaasha aad leedahay somalilan qaranimadeena daafacda waa u diyaar laba deni wuxuu yidhi xasuuqa ka dhacaya laascaanood eegan mayno waa ka dagaalamayno laascaanood mudaharad bay ciidan boliisa iyo isku dhaceen dadku waa mashkalad somalilan u taallo oo ay xalinayso kana garaabayso dawlad iyo shicib maxay u dhacday arrintaas dadka maxaa ku dhinteen waanu ka simanna laakiin waxaan ku leeyahay intii boosaaso ku dhimatay ee adiga iyo in diyaana ay ka dhimatay dhexdiina ee ka dhacday dee shan gore ka badan tita intii ku dhimatay boosaaso maalintii gabadha xildhibaanada ee muqso joogta ay ka soo degaysayna ma gaadhin waannu idiin ducaynaynay oo mashkaladiina maanaan soo fargelin maanta talada adiyo ku-xigeenkaa u gaadheen weerar aynu qaadno somalilan aad bay arrintaa u dhegaysanaysaa oo ay maqlaysaa waxaanse kaga cilaahe mar hadday somalilan ciidankeeda shacabkeedu diyaaru dalkooda ayna daafacaan haddii aad ka joogi weydo nabaddaa diiddo waxay aad ka ashaadada soo socon kule arrinta daney iyo weerarka uu cilaamiyey inay xamar dowladda joogtaad la midaysatao iyadu soo furtay waxaa u daliila maanta golisa shacabku intuu fadhiistay ayuu guddi u soo saaray arrinta somalilan taasi waxay markhaati ka tahay in dowladda xamar ka dhisaani maanta ay ka bareedhay in somalilan ay weerar ku qaado wax kuu kordhaya waxaad istaawirisayba diyaar baan una shantiina madaxweyneha ku jira xamar haddaad tidhahda somalilan weerar waa ka maanta waa ka qaadi karnaa waa suranahay diyaarna waan u nahay shacbiga somalilaadna taasaynu u sheegayna in maanta shacbiga xabar intuu gola fadhiistay dhahda somalilan guddigii tallaabo ka qaadan xaleed baan u dirayna waxaad ka heshiyeen baalid baan leh waxaa hadlay madax dhaqameedyo badan oo kismaayo jooga oo qarna jooga oo meelo kaloo badanna jooga waa inoo kow soomaali dhaqankeeda intaasoo madax dhaqameed oo dagaal ku wada culaamisay waxay yidhaahdeen dadkii la laayay ee afartankan soo sheegay boqol ka dhigeen somaliland baa laysay odayaashaas gartaa may qaadin xogagaal may ahayn arrintaa kamay gu gaadhin waxay ku xukumeen inay fidno ka dhex abuuraan somalilan dadkaa wada degan waana arrin uguba waxaan aada ugu mahadnaqaya oo waayeelnimo ku taliyey oo sidii madaxraqabeed lagu yaqaanay u taliyey suldaanka laydhado suldaan cabdiraxmaan duulaa rabay ninkaas waa taliyey sidii nin islaami u garqaad jira buu qaaday war colkaa la joojiyo nabadaha la doona wuuri saacadiinta iyo nimanka gurmadka doonaya ka daay dab hashidine waa tii aabbihiina ku halgami jiray waxaan ugu taliyey oonu aad ugu bogaadinaynaa nabad iyo ninka qadar inuu joojiyo waana inta looga baahayay dadka somalilan dowladaha etoobiya iyo kenya ee qaybaha bulshadooda ka mid ah af soomaaliya ku hadla ay ku soo faragelinayaan dagaalka ogayaan somalilan oo kow ka yahay baarlamentarianka faarax maclin waxaan leeyahay daris wanaagsan baanu idin haynaa nabad iskaashi bay labaa dowlad ku wada joognaa nabadiin baanu haynaa bal arrintan cusub ee shacabka af soomaaliya ku hadla qayb ka mid ah ayna ay ka soo baxdayna dee waxaanu ka doonaynaa inaan ka war doontaa sidaa u dhacday waa dowladda kenya iyo etoobiya iyagana waxaanu ka war sugaynaa oo danaynagu jiraa in aanu danay ereygaa keligii ku ahayn iyo somalilan ee uu garab ka haysta dowladda xamar dareenkaana waa qabnaa iyagana waxaanu leenahay war jiraaba cakaano iman warkiinaan sugayna waxaan ku soo gabagabaynaya daanu somalilaadna oo soddon sano dowlad ahayd maanta intii isu soo ursanaysa la colaba soomaalida qaran waa tahay aad buu u mahadsan yahay guud ahaan warka habeennimo waa naga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel